Magaalada London ee dalka Britain waxaa markii ugu horeysay muddo ka badan soddon sano kadib dib looga furay shalay safaaradda Soomaaliya. Haddaba waryaheena v o a Ridwaan Xaaji Cabdiweli ayaa waxa uu la xiriiray safiirka Soomaaliya ee Britain Danjire Cabdiqaadir Axmed Khayr waxaana ugu horeyn uu Danjiruhu ka hadlayaa daahfurka safaaradda.
waa mahadsantahay bismillah waxaan shalay daah furray furitaan kooban oo loogu talagalay jaaliyadda soomaaliyeed oo hurdhaca in markii ugu horreysay soddon iyo dhowr sano laga daah furo safaaraddii soomaaliyeed ee london wakti dheer ay soo qaadatay waxay jid dheer way soo martay safaaradda xafiis ahaan way shaqaynaysay ilaa bishii koowaad laakiin xafladda daahfurka hore hurdhaca ah maanta shalay ayay qabsoontay mid weyn oo aan rabno madaxda qaranka inay kasoo qayb gashana oo runaana rasmi ah waxaan rabnaa inaan samayno bisha shanaad haddii la yidhaahdo oo rajeynayna madaxweynaha mara wasaaraha inuu ilaahay nagu sharfo jaariyada soomaaliyeedna waad og tahay oo waddankan ku nool ingiriiska muddo dheer ayay sugayeen runtii in safaarad qiimo leh oo xafiis matala oo calankii oo fuulo oo waddankii matala inay ka helaan magaalada london wakti kastay noqotaba nasiib darre ma suurtoobi in horey loo furo laakiin alxamdulillah maanta safar dheeraa loo soo galay dad soomaaliyeed oo wanaag jecel ayaa u istaagay oo kooban weliba dhowr qof la dhihi karo faraha lagu tirin karo ayaa arrintan xaqiijiyey oo deeq iyo deyn nagu taageeray in aan safaaradda maanta aan xafiiska u furno xafiiska weli waa xafiis yar oo magaalada london bartamaheeda ku yaalla wuxuu u baahan yahay dhammaystir iyo taakulayn iyo waxyaalo fara badan caawimaadda dowladda iyo bulshadana wuu u baahan yahay laakiin waa xafiis hadda lagu sii shaqayn karo adeegii lagu yegeelay karo wax badanoo lagu qaban karo haddii la yidhahdo waayahay ahamiyad intee la eg ayay safaaraddani leedahay marka la eego dalka soomaaliya iyo dadka soomaaliyeed iyadoo tan iyo wixii ka dambeeyey burburkii dowladdii dhexe dalkan aanay ka jirin wax safaarada
waad fahmi kartaa safaaradda ku taalla magaalada london ahmiyad weyn ayay u leedahay waddankeenna dowladda ingiriiska waa dowladdii ugu horreysay oo dowladaha waaweyn ka mid a oo safaarad rasmi xamar ka furatay toban sano ku dhowaad ka hor taasna way kutusaysaa siday u danaynaayeen gobolka iyo waddanka soomaaliyaba iyo xiriirka labada waddan ingiriiskana hadda xiriir weyna naga dhexeeya kaalmooyin badan bixiyaan dhinacyo badan ay naga taageeraan dowladda ingiriiska annagana waxaan leenahay jaaliyadda ugu ballaaran oo degan waddamada reer galbeedka soomaaliya waxay degan tahay waddanka u k marka ahmiyadaha waad garan kartaa in dhinaca matalaadiina aan helno oo dhinaca siyaasadda iyo ganacsiga iyo isbedelka muxuu aha isdhaafsiga dhaqanka iyo waxbarashada iyo amniga waxaas o dhan aan ka wada shaqayno iyo in ay jaaliyaddii hesho adeegay oo u baahnayd dowladda ingiriiska waan kala hadlay markaan waana kala sii hadli doonaa markaan joogno in bulshada soomaaliyeed aanay lahayn adeegya qunsiliga oo muhiimka u ahaa inay soomaaliya ay ka helaan oo u safraan waddamada kenya iyo etoobiya annagana haddaba laakiin halkan maba aanan jooginba waan ka maqnayn ilaa burburkii sidaa sheegtay laakiin hadda alxamdulilah waxaan taaba gelinay xafiiskaas xafiiskaasna waxaan rajeynayaa inaanu mar dambe xirmin insha allah mustaqbalka waxaa jiray dhowr safiir oo hore oo adiga kaa horreeyey oo ay u suura geli weysay inay safaarad furaan marka ma is leedahay safaaraddan way sii furnaan doontaa oo soomaaliyana waxay diyaar u tahay hadda inay u aragto mid ahamiyad u leh safaaradda way furaanaysaa insha allah madaxweynahana markuu halkan nagu yimid bishii sagaalaad oo kasoo qayb galay tacsida boqoradda wuxuu aad ugu noogu adkeeyey in safaaraddan wax kastay noqotaba inaan furno way fiicnaan lahayd yuri madaxweynaha inaan dhaqaalo ku taageerno safaaradda waad og tahay aniga markaan imid halkan laba kun iyo kow iyo labaatankii waxaa socday doorashooyinkii madaxweynaha iyo baarlamaanka iyo kala guurkii lagu jiray kadib dowladda cusub aa timi dowladda cusubna waa taqaanaa waktigay u baahan tahay haddana waxaa socda dagaalka argagixisada marka runtii qofka ugu muhiimsan oo aad noo dhiirigeliyey wuxuu ahaa madaxweynaha dowladda federaalka mudane xasan sheekh maxamed oo yiri meeshan waxay ka mid tahay meelaha ugu muhiimsan oon u baahan nahay sida washington oo kale safaarad inay nooga furaato waana run qof kasta oo muxuu ahaay yaqaana siyaasadda iyo wax walba dhinac walba ka yaqaana xiriirka caalamiga wuu og yahay london inay tahay meel centar u adduunka oo loo baahan yahay xiriirkeeda iyo xiriirka caalamkaba in laga hogaamiyo marka safaaraddan way furaanaysaa insha allah waxay u baahnayd in lagu dhiirado loo dulqaato annaga sanadii siyaado aan hadda u dulqaadanaynay oon shir walba tegaynay baalijaaliyadda moobalaad garaynaynay mar kastood istiraahdo oo quus istaago istiraahdo waxba meesha lama furi karana dad wanaagsan oo aad u rabo soomaalinimada iyo inuu calankan meeshan ka taabagalo yaa i dhiiri gelinayo ii hayay oo intaas halkan igu hayay magaaladan oo la joogay oon meel walba igu yeeri jiray igu casuumi jiray kadibna hadda daan la joogo safaaradda wax taakulayna dowladda kamaanay helin waxaa lagu furay oo intaa lagu istaajiyeynaa waa un deeq iyo diintaas ayna siiyeen dadkaas wanaagsan oo soomaalida ah
kaasina dhegeystayaal waxau ahaa danjiraha soomaaliya ee dalka britain cabdiqaadir axmed khayr oo u warramayay weriyaheena v o a ee magaalada london ridwaan xaaji cabdiweli